Guddoomiyaha degmada Xudur mudane Cumar Cabdullaahi Maxamuud ayaa deeq raashin oo isugu jirta bur, bariis iyo sonkor gaarsiiyay in ka badan 215 qoysas oo ka mid ah bulshada xaafadda Buulow ee saameynta uu ku yeeshay roobabkii dhawaan ka da'ay magaalada Xudur ee gobolka Bakool. Cumar Cabdullaahi Maxamuud Guddoomiyaha degmada Xudur ayaa ka waramaya deeqda raashinka ee ay qaybiyeen iyo waxyaabaha ay ka kooban tahay.
Sideediyadaan mahadsantiin geerka may dhiibanay raashinkiyo hay'adda Sodma hay'adda maareynta masiibooyinka dawladda federaalka Inshaanti iyo wasaaradda gargaarka iyo maareynta masiibooyinka dawladda koonfur galbeed oonka hore wasiir Arush ya daraa diyaaradda haani la kasheenay ya geerka inta ka qeybiyaanay lama boqol iyo tum ishan qoysa lanka talagaalay lama boqol tum ishan kortoon si simba araga haytan ahaayeen lama boqol tum ishan qoys oo oo haafadda buulow haafadda buulow dadkii biyo saameynta biyo yaa deersiyaani dadkuna taargetgaraysanina ma hayno dadka oo booste ah dhoolade iyo dadka oo dogaalka ah oo mayleeraysu daade ya badana taargetgaraysaani waayo haafadii iyo dhan misla deeri korna hiraabtiya marka maysu binay walaa inu ku deeri korna oo macquul ah oo mayleeraysu lamadaas boqol iyo deeri koran yahaan qiibin siisin baraga haytan hataa mayleeraysu raashinki kiyo qof walba raashinki walaa islanka talgal yaa ka fadhi hay'adda iyo wasiirka wasaaradda dowladda koonfur galbeed oo wasiirka gargaarka dhammaantiba maylana eediyadan maasantiin inkastoo anka fulanayn markasta may rajeeyana mayl eraayus inti haan unku badan lay mayl eraayus nininshaano rajeeyan haddii ilaahay er walka fulan ma haafado kale oo weliba hataa may jara oo saamaynta biyoonka weelati haafadii buulowna hoob la qiyaas boolkiiba labaatan yaa geeka iyo walku walku deeran marka may fadaana mayl eraayus qaylidhaan badanna un suubini may rajeeyana inti gargaar badan deeridoon haddii laayar markan antay antu kusii badan haraka dareelana ee maylay ku tuugan inta roob qeer qab ilaahay niishaana ee mayl eraayis dadkana helo soomu ee laqala lanki hadii badi an du'ayaan haddii laayar an sheegna intii an du'ayaan qofkii hadii badi ee
isku duwaha samafalka gobolka Bakool Maxamed Macalin Axmed oo lagu wareejiyay deeqda raashinka ah ayaa ka mahad celiyey way ka soognaa magaarmada gobolka bakool degmadiis xudur way geeq qiibinay raashin lahana geysi hay-adda gargaarka masiibooyinka dowladda soomaaliya ee sadma iyo wasaaradda gargaarka dowlad goboleed koonfur galbeed hadakol raashinhana geysiyan yageekama dadkilenka talagalay masaakintahayan qiibini alxamdulilah ciidan kamahadnaqaana hay-adda gargaarka masiibooyinka wasaaradda gargaarka koonfur galbeed amahadnaqaana